wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka daahfurtay tobabar ku saabsan qaadashada saxda ee daawooyinka tobabarkan oo socon doona muddo dhowr maalmood ayay waxaa ka faa'iidaysanaya shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala degmooyinka gobolka mudug mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug oo ka hadla tobabarka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la helo shaqaale si buuxda u fahamsan mas-uuliyadda ka saaran adeegsiga daawooyinka si bulshada loo siiyo adeeg caafimaad oo tayo leh isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariin abshir ciise oo ugu horeyn ka hadla tobabarka ayaa sheegay muhiimada tobabarkan uu leeyahay shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala xarumaha caafimaadka ee gobolka mudug muhiimadiisa waxaa hore u sheegay tobabarkan toor jabiil iyo toor saadaq iyo toor cabdimahad iyo baa hore u sheegay muhiimadiisu waxa waaye in saakay laynku tababaro gaadleynka wadanka soomaaliya iska leeyahay ee s t g l lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada wadan kasta ama wax kasta oo la qabanaya waxay leeyihiin asal meel loo noqday leeyihiin ama reference bay leeyihiin marka soomaaliya haddaan nahay gaalnimada ahaysan uu ka mid yahay s t g ka mid yahay kaasoo lagu lagu dhaqmahayo marka la joogo xarunta caafimaadka si qofkii loo siiyo daawadii ku habboonayd cuduraad daaweynaysaa cudurku waxaa jirta daawadee daawada farisland treatmentaa jirta daawada ugu horeysa ee cudurkan lagu talagalay kabacdi daawooyin kale jiri kara alternative baa jiri kara laakiin wuxuu ku qutamayaa ama la rabaa in in lagu saleeyo daawada aan qori doonno ama xarumaha laga qori doono adduulahaydmo buuggaas in lagu saleeyo rabna adduulahaydmo sababtuna waxa waaye in bukaankii uu helo daawo ku filan oo wixii cudurka sababaya haddii nuucu raba ahaado microbska nuucu raba ahaado dili kara dhowti dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamuud maxamed shiino ayaa sheegay in tobabarkan ahamiyad weyn u leeyahay ka qaybgalayaasha ka faa'iidaysanaya tobabarka waxa uuna u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo uu sheegay in tobabarkan ay gacan ka geysatay sidii lagu qabo lahaa magaalada gaalkacyo brojectigan oo ay isla hirgelinayeen dowladda soomaaliya iyo world bankiga iyo wasaaradaha caafimaadka ee galmudug runtii aadaan ugu faraxsannahay waxa ugu weyn oo tobabarkan loo soo qorsheeyey oo loo soo diyaariyay waxa waaye in dadka aqoontooda iyo wacyigooda kor loo qaado waxaan rabnaa marka wasaaraddu maadaama ay bixinayso juhdi aad u weyn oo ah in shaqaalihii iyo xirfadyahanno in la helo in xirfaddaasi iyo fursaddaasi la helay in laga faa'iidaysto maalmo kooban oo shan beri ah ayaa joogi doontaan haddii ilaa hidmo degmada gaalkacyo waxaa la rabaa inaad deegaanadiinni insha allah ku laabataan cilmiga aad meeshaan ka hesheenna waxaa la rabaa inaad uga faa'iidaysaan dadkiinnii iyo deegaanadii aad ka timaadeen oo aan filayo ilaa xaradheer ilaa ceeldheer belinsoor xingood ceelguula iyo wasil inay ku jiraan qaybaha ugu muhiimsan oo daawada muhiimka u ah ayaa ka kooban tihiin sida dhakhaatiirta iyo farmashiyaasha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa inta badan ku qabata tobabaro muhiima oo la xiriira adeegsiga adeegyada caafimaadka degmooyinka dowlad goboleedka galmudug si bulshada loo gaarsiiyo adeegya caafimaad oo tayo leh